barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mowjada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan nagala socotaan boggayaga v o a somalycom
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah toddobiyo labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doono noocyada dhirta ah ee ay soomaalida hore isku dawayn jireen aan taariikhda ku hayo dhirtii odayaasheenni aynu ka soo gaadhnay ee isticmaali jireen ee ninba nin ka dhaxlay ee ninba nin ka tilmaan qaatay weli waa la isticmaalaa dhulka waana ku badanta waxaa ka mid a qudhaca waxaa ka mid a maraaga waxaa ka mid a hadiga waxaa ka mid a malmalka waxaa ka mid a mirowga waxyaalahaasoo dhan baa ka mid ah heesta barnaamijkaan idinkugu talagalnayna ood ku maqli doontaan
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
ka badan saddex milyan oo dad maraykan ah ayaa shaqo la'aan ay soo wajahday gudaha dalka maraykanka waxaana ay dhaqaale weydiisteen ilaha dhaqaale ee dalka iyo dowladdaba si markaasi loo kabo waxaana ah arrinkan uu noqonayaa sida ay sheegtay wasaaradda shaqada in ay tahay tii ugu darnayd marka loo eego tiradii horey loo sii hayay ee kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo labadii xilligaasi dhibaatooyinkii dhacay dadka ay shaqola'aanta soo wajahday ay tiradooda aada uga yareed hal milyan islamarkaasina ay ahaayeen lix boqol sagaashan iyo dhowr qof waxay tani ka dhigan tahay tiradii ugu xumeed ayay tiri ooga sii daraysa dhibaatada dhaqaale ee dalkan subatra rabajaja oo iyadu ah madaxa hay-adda qiimeynta bulshada ee dalkan maraykanka waxaa sidoo kaleeto warbaahinta n b c la hadlay jerome powell oo ah madaxa keydka maraykanka wuxuuna sheegay in maraykanka wakhtigan uu u muuqdo in wajahayo dhaqaale xumo aada u daran ayada oo shirkado badanna ay joojiyeen howlihii shaqada ay qaban jireen iskooladii la xiray shalamooyinka aan la tegaynin sidoo kaletana ganacsigii albaabada la isugu dhuftay sababo la xiriira cudurka coronavirus oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalihii dunidaba xilli wadahadallada nabadda ee u dhexeeyey xukuumadda iyo kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ay ligleganayaan islamarkaana muranka u dhexeeya madaxweyne ashraf gaani iyo ninka haysayaan cabdalla cabdalla uu keenayo xiisada siyaasadeed ayaa la tilmaamaya in dalkaasi culays kale uu ka soo waajahayo kumanaan qaxoontii hore afghanistaana oo iyagoo ka soo cararaya xanuunka covid sagaal iyo toban amaba coronavirus ka soo noqonaya dalalka bakistan iyo weliba iiraan sida ay sheegtay wasaaradda dalkaasi afghanistan u qaabilsan qaxoontiga tan iyo bishii februari in ka badan boqol iyo konton kun oo qof oo qaxoonti ah ayaa ka soo noqday dalka iiraan dhinaca kalena hay-adda qaxoontiga u qaabilsan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee u n h c r ayaa ku qiyaastay dadka u dhashay afghanistan ee ku noolo dalka iiraan inay leegyihiin amaba ay dhan yihiin saddex milyan oo qof kuwaasoo sagaal boqol oo kun oo qof oo ka mid ah ay qaxoonti yihiin halka inta kalena ay isugu jiraan dad caadi u diiwaangashan iyo weliba kuwa aan la diiwaangelin
kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariim olol
guud ahaan deegaanada soomaalida waxaa si weyn weli looga isticmaala daawadhireedka gobolka sool waxay ka mid tahay meelaha dhaqankaasi uu weli ka sii jiro aadan yuusuf warsame muddo soddon sana ayuu dhirdhaqameedka ku daweynayay qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu ka warramayaa ilaha talisada loo isticmaalo iyo qiimaha bulshada ay ku dhex lahayd barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o a isagoo u warramaya ayuu ka hadlayaa aadan dadkii reer miiga ahaa iyo dadka magaalada joogaba haatan ay ku daweeyaan
dhirtan dhawadhaqameedka ah waa dhir aada u fiican dalkeennana ku badan siiba gobolka sool in badan ayaan anigu ka shaqaynayay ilaa siddeetankii waa ka shaqaynayay dad iyo dunyo nooc kasta oo soomaalida ee meheradeeda ayaan kaga shaqaynayay xanuunada hadeerta dadka ugu badan waan ka shaqeeyaa waxaa weeye macaanta gaasta ikfishinka baabasiirta tayfoodhka xanuunkan la yidhaaho xiiqda samboorada roomadiiska waxyaalahaas ayay ka kooban yihiin waanana dhirteeduna waa meheb dalkeenayna ugu badan tahay siiba gobolka sool kor iyo hoosba aadan bal waxaad nooga warantaa muhiimadda dhir dhaqameedka ugu lahaa dadka soomaaliyeed iyo siday isugu daweyn jireen iyo waxyaabahaad adigu ka soo gaadhay bal nooga waran anigu waxaan ka soo gaadhay odayaal aabbahay awoowayaashay ay ka mid yihiin dadka ay ku daweyn jireen waa ay tusi jireen siday u sameeyaan bay tusi jireen qaybay biyo ku sameeyaan qaybay suba ku sameeyaan qaybay shaax ku sameeyaan qaybay biyo ku sameeyaan qayb sideeda dab ay geliyaan oo dubaan qaybahaasaan ka soo gaadhay dabadeedna waan xaftiyey way i fahansiiyeen dadka reer miiga maxay ku danayn jireen daawo dhaqameedka oo ay badanaa u isticmaali jireen dadka reer miyiga ahi waxay u isticmaali jireen dawaan dhaqameedka xilliyada roobka uu do-o dadka dhaaxba waxaa cunta kaneeco kaneecada markaa kahortagteeda iyo kahortageeda iyo xumad jabinteeda ayay aada u jeclaayeen inay helaan xiliyada hargabka iyo waxyaalaha ma garanaysa duriga la yidhaaho dadka waqtiyada adadaga jilaalada ayaa dhibaa aad bay u jeclaayeen inay dawadeeda helaan dabadeedna waa odayadii baray yaan u samayn jiray ana sidii un baan u sameeya adoo aad bay u daneeyeen dadku waa jecel yihiin siiba dhiig joojinta ma dhul khatarta ah waxyaalahaasoo dhan bay dad reemiyigu amase soomaaliduba aada u jeceshahay dee waxyaalahaasaan markaa kaga shaqayn jira aadan ma waxaa jira weli dad weli si weyn u aaminsan daawo dhaqameedka dhirta aad soo geysaan oo kale oo idiin yimaada oo idinkala hadlay inaad siisaan haa dad aada iyo aada u daneeya oo yaa yimaada oo noo soo doonta hadda koonfur waqooyi etoobiya xaggan nugaal intaba waa nalooga yimaadaadoo dhirta waa la isticmaalaa waana la qaataa marka aad baa loo daneeyaa waxaa dhirta laga helay daawo turxaan yar oo dalkeeniya yaa laga helay dabadeedna dadkii wuu fahmay caafimaad baa ilaahay ka siiyey dabadeedna way usoo dadaalaan waa soo doontaan annana waa u qabana bal waxaad iga warantaa qaybaha ay kula baxdo iyo siday u qaybsamaan oo kale iyo deegaamada ay ka baxdo bal nooga waran
deegaamada ay ka baxdaa horta anugu gobolka sool iyo ilaa sanaag baan u warhayaado waa ka baxaan buuralayday ka baxdaa carisyaday ka baxdaa waxay ka baxdaa dhulka dooxooyinkaa qaybo fara badanna waa u kala kacdaa xanuunkan macaanka la yidhaaho hadeer dadka u dhibaa geedka lagu sanceeyo tugagu ka baxaa wuxuu ka baxaa dhulka biyomareenkaa xanuun hadda dadka aada ku badan oo igfishin la yidhaaho ama gaas isna wuxuu ka baxaa dhirta lagu daaweeyo dhulka cariska ah dhirtu waa hodan aada iyo aad bay u badan tahay waxayna ku badan tahay dhulka cariska iyo biyomareennada
marka laga hadlayo isticmaalka dhirta uu adiga sheegay dadku weli way isticmaalaan waxaa jirta dhirtu inay leedahay faa-iido iyo dhibaato bal nooga waran marka laga hadlayo qof aan aqoon u lahayn oo kale ama aan dhirta kala aqoon oo kale waxyaabaha ka dhalan kara
qofka aan dhirta aqoon ee isticmaalkeeda ama systemkeeda aan garanaynin waa loo qiyaasayaa waxaana isagoo aan baahi qabin ama haraad ayaa la siinayaa dabeedna waxaa loonaya cabitaan cab sidaasaa dhibaatadeeda lagu yareeya waana loo qiyaasaya in qiyaasan baa laga siinayaa oo kuura oo loo sheegaya marka la isticmaalaya dee qaar waxay isugu jiraan xidid qaar waxay isugu jiraan caleen qaar waxay isugu jiraan bal noocyadaasi ugu muhiimsan oo kale aada is leedahay oo deegaanada soomaalida oo kale way ka baxaan gobolka sool oo kalena way ka baxaan bal nooga war dhirtu sideedaba waxaa tayo badan xididka xididka ayaa tayo badan xididku qorax badan ma arko biyahana waa nuugaa oo hore uma qallalo markaa majohorad xididka weeye dhirta daawada leh dadkana lagu saneeyo adugu dhir badan baa caana dhirgeed waxaa dhir la yidhaahdo geed waxaanu yidhahdaan kundawaale geed ay yidhaahdaan mirow geed la yidhaaho awradhaye geed lagu yidhaaho soone dhir la yidhaaho toonka dhirgeedka la yidhaahdo dhafaruurta geedka la yidhaahdo hiisha geedka la yidhahdo kariiriga keliga dhiraha faraha badan weeye dhirta daawada leh dadka aqoon badan bay mujahoro tuulayeen dhirta magacyadooda dabeedna waa loo sharaxayaa hebel geedkaas waa hebel sidaasaad u cunaysaa caanaad ku cabaysaa biyaad ku cabaysaa shahaad ku darsanaysaa waad shiidaysaa qayb waa la ismarinayaa waxaa ka mid a geedka galoolka la yidhaaho waxaa ka mid a geedka sarmaanta la yidhaahdo waxaa ka mid a salamaada waxaa ka mid a hareeriga waxaa ka mid a bilcilka dhirtaasoo dhan baa daawo ah waa garta waxaa jirta dhir qaar waa tuntaan oo waxaad ka dhigtaan waxaad u jilaysan qaarka sidoodaa loo daayaa waa dhirte dhiraha qaara la tumo qaara aan la tumodhirta la tumo waxaa ka mida geedka la yidhaahdo kundawaalaha waxaa ka mida geedka layaha qoxda waxaa ka mida geedka la yidhaahdo keliga waxaa ka mida geedka la yidhaaho mirowga dhirtaas iyagu tumeeyada weeye waxaa ka mida geed la yidhaahdo koox waxaa ka mida geed la yidhaahdo waxrawaaliye dhirta diirka lagu isticmaalo iyadoo aan la tumin oo sideeda lagu isticmaalo waxaa ka mida bilcilka waxaa ka mida hareeriga waxaa ka mida galoolka waxaa ka mida sarmaanta waxaa ka mida geedka la yidhaahdo geedka la yidhaahdo casuurada dhiraha noocaasa weeye tusaale ahaan oo kale dee qofkayna dhegaysanaya oo kale markuu maqna sarmaanta sarmaanta sarmaanta oo kale waxyaabaha lagu daweeyo maxay tahay sarmaanta waxaa lagu daaweeya xanuunka la yidhahdo gaastariga iyabaa lagu daweeya xanuunka la yidhaaho beer xanuunka waxyaalahaasa sarmaanta lagu daweeya waxyaalahaasu markiiba ku garanaya ahaan oo kale dee markuu qofku ku yimaado oo aadan hore oo kale xanuunkan oo kale markaad daweynaysid sidoo kale aad ka qancinaysid inuu dhirtan isticmaalo oo kale bal ka waran iyo qaabka inuu isticmaalo qofku markuu dee xanuunka aan ka waraysto oo uu ii sheego sida loo hayay iyo intuu hayay waan fahmaa marka aan fahmo dhirtii aan ugu talagalay yaan siiyaa waxaana u siiyaa si qiyaasan haddana wuxuu soo waraystaa qofku sida badan qof hore oo xanuunkiisa qabay oo ka daawoobay yuu kasoo tilmaan qaataa markaa isagoo ku kalsoon inuu ku bogsanayo dawada dhirtu ay wacan tahay ayuu ii yimaadaa dabadeedna sidii markaanu siiya ilaahay baa ku caafay aadana waxaa jirta dhir badan baa isu magaceeg dhiraha isu wada dhow xanuunada lagu kala daweeyo oo kale oo aada isticmaasho isu dhowdhow oo isku midka loo wada isticmaalaa waa kuwe
xanuunada waa kale waa fara badan yihiin dhirtu waa diris horta wax walimana diris bay leeyihin xanuunaduna deris bay leeyihin markaa qaybaha jira xanuunada isku dhir lagu daweeyo iyagoo haddana kala laba xanuuna waxaa ka mida geedka hadiga la yidhaaho waxaa ka mida geedka hadiga la yidhaaho waxaa ka mida geed la yidhaahdo kundawaale waxaa ka mida geed la yidhaaho dibow waxaa ka mida geed la yidhaahdo mirow waxaa ka mida geed la yidhaahdo oodadays waxaa ka mida geedkan la yidhaahdo goxondhada iyo maaruga waa dhirta noocaas goxondhadoo kale dee dadkana dhegaysanayoo kale wuu yaqaanaan waa geedka qodaxda leh waxyaabaha loo isticmaalo maxaa ka mid geedka qoxondhadoo kale geedka qoxondhada waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid a dhagaxa dadka keliyaha ka gala macdan xanuunka kaadi kulaylka waxyaalahaasa loo isticmaala bal ka warran sidaaad u raadiso iyo masaafadaad ka doonto oo kale iyo inay jiraan geedo aada isticmaali jirto oo nabaad guuray ama la waayey ama dadku ay jareen oo kale bal nooga waran
dhirtaa anigu aan qodo ee soo guro ee dadka ku sanceeyo waxaan ku talagalaa geedku inuusan wada qallinin oo aanan nabaadguurin si tartiib tartiiba yaan u gurtaa qaarra waa gurtaa qaarra waa daaya marka waxaan leeyahay dad shacabahoo ila shaqeeyo oo dhallinyarahoo fara badan oo dhirta aan baray waan doonayo berri ka maalin inay dadka bulshaweynta soomaaliyeed anfacaan oo wax u bartaan dadkaasaan baraa dadkaasaan markaa u kala diraa hebelow qaybtaa soo gur hebelow qaybtaa soo gur hebelow qaybtaa soo gur saasaa dhirta laygu keenaa looigu soo guraa meelahay ku baxaan oo kale miyay ku kala duduwan yihiin dhirtu haa way kala duduwan yihiin dhirta qayr waxay ka baxdaa dhulka cadduunka qaar waxay ka baxaan cariska qaar waxay ka baxaan togaga qaar waxay ka baxaan buuraleyda qaybo meel bay ka baxdaa marka dhulka waxaa ugu dhirwacaan ilaa inta u dhaxaysa guriga la yidhaahdo qoriley ilaa hurufadhi inta u dhaxaysa oo dhagaxa ah yaa dhirta ugu muhiimsan ay ka baxdaa gobolada sool iyo togdheer ilaa cayn ilaa kan iyo qorili marka la gaadho sool afartii sawaaxoodba dhirta hodankayba ku taallaa u fiicfiican ma jiraan dhir daawo dhaqameedka loo isticmaali jiray oo muddo aada u fara badan dadku isticmaali jireen ilaa haddana ay isticmaalaan waa jirtaa ilaa ka awow ka awowsaan taariikhda ku hayo dhirtii eedayaasheenni aynu kasoo gaadhnay ee isticmaali jireen ee ninba nin ka dhaxlay ee ninba nin ka tilmaan qaatay weli waa la isticmaalaa dhulka waana ku badanta waxaa ka mid ah quraca waxaa ka mid a maraaga waxaa ka mid a hadiga waxaa ka mid a malmalka waxaa ka mid a mirowga waxyaalahaasoo dhan baa ka mid ah waxaa ka mid a hareeriga waxaa ka mid a geedka la yidhahda raydabka bilcilka madheerhka geedka la yidhahda jafeecada aadan weyn dhirtan hadda tirinaysa waxay isugu jirtaa waa geedweyn iyo dhir iyadu yaryar bal ka waran dhirta geedaha waaweyn leh macaleentaad isticmaashaa maxididka qaabkeebaad u isticmaashaan siiba waxaan dhirta waaweyn waxaan isticmaalaa maydhaxdooda iyo caleentooda yaa la isticmaalaa xididkana waa la isticmaalaa markaa dhirtaa geedadayga xididkooda waa diirka yaa laga isticmaalaa dhirtaa yaryar ee nagaadhka ah ee iyadu dee dooxooyinka iyo ka baxdae gaagaaban ee nagaadhka la yidhaaho iyada xidid iyo dulba waa la isticmaalaa labada geed ee dadka soomaaliyeed aadka u yaqaana waxaa ka mid ah geedka hadiga iyo malmalka la yidhaahdo kaasoo adduunka oo dhanna si weyn looga isticmaalo bal ka waran isticmaalkiisii hore waayihii hore aad kasoo gaadhay iyo sida hadda dadku ay u isticmaalaan iyo waxyaabaha aad ku daweysid oo kale bal nooga waran
dhirtaas haa waa dhirtii odayada aan ka soo gaadhay marka isticmaalkoodu wuu fiican yahay dadku aada buu u daneeyaa oo u dalbadaa oo u isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa geedkan hadiga waxaa loo isticmaalaa xanuunkan la yidhaaho gaasta waxaa loo isticmaalaa dhabar xanuunka waxaa loo isticmaalaa kabuwi xanuun la yidhaaho neerfaha oo dadka ku dhaca waxaa loo isticmaalaa roomadiiska waxyaalahaasa geedka hadiga layidhaha loo isticmaalaa waxaa geedkan isaga la yidhaaho dhidinka oo malmalku ka baxo waxaa loo isticmaalaa dhiig joojinta waxaa loo isticmaalaa qofka xafasho oo yacni naaxa si uu u dhuubo oo culayska iyo baruurta uga ba-aan waxaa loo isticmaalaa wixii nabar ahee bacteriya ahee ama caloosha ama jidhka ku yaala yaa isna loo isticmaalaa geedkan oo kale dee hadda aan gacanta ku hayo aada buu cadyahay waa sida barhida oo kale muxuu yahay kan oo kale geedkan waa geedka barhida ee cade quruxda badan geedkan mawaa la yidhaahaa waxaa lalaale wixii bakteriya waa ka dawo wixii bakteriyaa waa ka dawo tiba calooladaa lagu sanceeyaa tafeedhaha lagu sanceeyaa xiiqdaa lagu sanceeyaa waxaa lagu sanceeyaa samboorka waxaa lagu sanceeyaa lawya xanuunka waxaa lagu sanceeyaa xanuunkan la yidhaaho xanuunkan la yidhaaho burseelka waxyaalahaasoo dhan baa lagu sanceeyaa halkan oo kale waxaa yaala isaga kan oo kale waad shiiday waa noocma geedkan oo kale geedkaas aan shiiday oon dibow waa la yidhaahdaa waa geed fiican waa geedka dhirta ugu dawada badan isaga xanuuno badan baa loo isticmaalaa gaastaa lagu isticmaalaa baabasiirtaa lagu isticmaalaa qarasfaalkaa lagu isticmaalaa tyfordkaa loo isticmaalaa waxyaalaha badan baan ku daaweeya dhabar xanuunka oo dhanba bal ka waran ma jiraan dhir aad siiso oo daawo dhaqameeda oo muddo badan la isticmaalayay oo iyagana si weyn ay dadka soomaalidu ay uga faa'iidaystaan markaa dhirtaas waa fara badan tahay waana haynaa dibowgaa ka mida waxaa ka mid a geedka la yidhaaho geedka la yidhaahabaa ka mid a riya xidhaha waxaa ka mid a geedka la yidhaaho makaadsadaha waxaa ka mid a geedka la yidhaaho buclaha dhiraha noocaasa weeye dhirta deegaanada qaarban magac baa looga yaqaanaa marka ma magacyo guuda dadku isla yaqaanaama mise deegaanba magac gaara looga yaqaanaa daawo dhaqameedka dadka soomaaliyeed ay hadda iyo horeba ay isku daweyn jireen majahorati dadku magacyada guud ahaan waa wada yaqaanaa sibaana loo wada yaqaanaa marka waa dhir macruufoo la wada yaqaano weya oo wixii dee dadku waa miyiga magaale dadkii miyigu marka layaa geedka hebel ee noocaasa majorati waa garanaya sidaa wey hadda waxaan ku yimid oo kale sidoo kale adigoo qof gubaya bal ka waran dabka oo kale iyo qeybaha dadka ka gubtid oo ah dhaqan soo jireen aha oo ilaa haddadana la isticmaalo haddana aad nin dhalinyara gubaysa aan arkay waa wax soo jireenaho in badan aynu kusoo dhaqmanay xanuun dadka feeraha kaga dhaco gasar la yidhaaho waa laga gubaa mid la yidhaaho jones waa laga gubaa waxaa laga gubaa xanuun neerfa ahoo matal ahaan qofka ama gacan ama lagu xanuuntay kaana waa laga gubaa waxaa laga gubaa xanuun isna la yidhaaho xoqado oo qofku markuu cunuu xanuuno dushaa dab lagaga dhajaa xagga dusha oo kale ayaa laga gubaa waxyaalaha weeye wax dabka lagu sameeya aadanoo muhiimada gaarka uu adiga kuu leeyahay inaad dawaldhaqameedka dadka soomaaliyeed uga faa'iidayso aqoontana dadka barto waxyaalaha gaarka iyo inaan gacanta ku hayo horta marka hore waxaa muhiima bulshada soomaaliyeed in wax loo faa'iideeyo oo dhallinyarada wax la baro qofba qofku haddana ka maskax badan yahay ama ka daacadsan yahay ama ka karti badan yahay in wax la baro markaa dadkaa weeye dadka aan wax baraa markaa dadkii aan waxbaray dad dul badan bay anficeen oo goboladan tan hadeertoo deriska ama ka nugaal ama ka sanaag ama togdheer ama sool dhallinyaro badan oo bulsho ah iyo dad yaryar waaweyn loo aan waxbaray ayaa jira wixiina dadkii ku anfacay sidiina aan u yidhi u sanceeya dadka ugu maamulana ugu maamula aadan waxaa jira dood ay dhanka kala qabaan dhakhaatiirtoo kale oo ay ka hadlaan qiyaasta bal ka waran dhanka dhakhaatiirta idinka xidhiirka idinka dhexeeya iyo dee casrigan hadda la gaadhay bal nooga waran
dhakhaatiirta dee dadka waxna waanu isnaqaana waxna isma naqaano wixii aanu isnaqaano ee dhakhaatiira ee goboladan jooga aanu isnaqaano waa ay weydiiyaan faa'iidadeeda ay weydiiyaan waanu sheega waxaa jira hadeer farmasiyo gobolka sool iyo dhakhaatiir jooga oo aanu wada shaqayno oo aanu taladana kala qaadano daawadana kala qaadano wada shaqayno oo ku kalsoon baa jira marka ma waxaad odhan kartaa aadanoo weli waxaa jira isku daweynta dhaqanka iyo dhirta ee laga soo gaadhay dadkii hore ee soomaaliyeed oo ilaa hadda dadku ay isticmaalaan haa waxaa waa soo jireenkii dawada ahayd ee ka awow ka awow laga soo gaadhay ee dhaqanka soomaaliyeed ahaa wuu jiraa waa la ogyahay waa la aqoonsan yahay marka waxaan leeyahay dhirta ha la dhaqaaleeyo dabka ha laga dhaqaaleeyo birta ha laga dhaqaaleeyo nabaadguurka ha laga dhaqaaleeyo dhowris badan dee waa faa'iido badan bay innaga inoo leedahay xag waa daawo oo waynagu anfacdaa xagna xoolaha inoo daaqo oo dee nolosheenna ah oo inoo anfacdaa marka waxaan leeyahay dhammaan dhirta ha la dhowro dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni suuyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ah aadan yuusuf warsame oo si weyn u yaqaana dhirta iyo daawo dhaqameedka oo weli laga isticmaalo guud ahaan deegaanada soomaalida intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeli
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o ed ee magaalada laascaanood cabdikariin olol oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka isugu kaay soo dubariday halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacana wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey
aan ku bilowne mas-uuliyiinta kooxda kubadda cagta barcelona ee dalka sbain ayaa la filayaa inay meel mariyaan qorshe ay mushaarka uga dhimayaan ciyaartoyda karantiilan ee kooxdaasi tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii guud ahaan dalka sbain uu ka dilaacay xanuunka coronavirus taas oo sababtay in ciyaaraha la joojiyo kooxdana uu ka istaagay dhaqaalo badan oo garoommada ay ka heli jirtay marka ay ciyaaruhu socdaan xidigaha kooxda barcelona ayaa hadda mid kastoo ka mida uu ku jiraa gurigiisa si la mida ciyaartoyda kale ee ka xamaalata horyaalada qaaradda yurub kuwaas oo ka gabanaya xanuunka covid-19 oo dunida gilgilay xanuunka coronavirus ayaa laga helay qaar ka mida ciyaartoyda iyo tababarayaasha kooxaha ee qaaradda yurub oo ugu horeeyo dalka talyaaniga oo dhimashada ugu badan ay ka dhacday lacagaha guddiga fulinta ee barcelona ay doonayaan in ciyaartoyda ay ka dhimaan ayaa ah toddobaatan boqolkiiba oo mushaarkooda ah waxaana arrinkan looga wada hadlay shir guddiga fulinta ay xalay qadka skybe-ka ku wada yeesheen lama oga sida ciyaartoyda ay ku aqbali doonaan inay dhimaan lacagaha tirada badan ee maamulka kooxdoodu ay qorsheynayaan in laga jaro mushaarkooda barcelona ayaa waxaa u ciyaara qaar ka mid ah xidigaha ugu mushaarka badan caalamka oo ay ka mid yihiin leo missy oo ah ciyaaryahanka ugu mushaarka badan anton crisman iyo louis suarez kooxda arsenal ee dalka ingiriiska ayaa si weyn u doonaysa daafaca amaahda uga ciyaara kooxda roma ee dalka talyaaniga balse milkiyadiisa ay leedahay kooxda manchester united ee chris smolin laacibkan ayaa isku muujiyey horyaalka talyaaniga isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh oo soo jiitay qaar ka mid a tababarayaasha kooxaha ee qaaradda yurub tababaraha kooxda arsenal arteta ayaa hadda dooqiisa koowaad ka dhigtay smolin halka tababaraha tottenham hoose morinoho oo man united ay iskula soo shaqeeyeen uu dhinaciisa ka doonayo arsenal ayaa doonaysa in smolin ay ku xoojiyaan safkooda daafaca ee xilli ciyaareedka dambe sidoo kale smolin oo soddon jir ah ayaa waxaa doonaysa kooxda uu hadda amaahda ugu joogo ee roma taas oo ka caawisay inuu qaab ciyaareedkiisa soo fiicnaado inkastoo kooxda iskale milkiyadiisa ee manchester united ay dib uga fiirsanayaan in laacibka ay iska iibiyaan wargeysyada ciyaaraha ka faallooda qaarkood ayaa qoraya in manchester united aysan xiddigan ku iibin doonin wax ka yar shan iyo labaatan milyan oo gani smolin ayaa boos joogto ah ka waayay kooxdiisa manchester united kadib markii kooxdaasi ay soo iibsatay harry maguire oo durbaba si fudud kula qabsaday kooxda islamarkaana u noqday kabtanka kooxda manchester united daafaca chris smolin ayaa u saftay kooxdiisa roma siddeed iyo labaatan ciyaarood wuxuuna u dhaliyey laba gool taas oo sidoo kale soo jiidatay tababaraha xulka ingiriiska gret sotgate oo dhowr jeer u safray dalka talyaaniga si uu usoo daawado isagoo ka fikiraya inuu dib ugu yeero xulka ingiriiska wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaynu eegi doonnaa dhinacii kaalmaha heesaha waxaynaaynu ku wada nasan doonnaa libaanti qoryoole iyo weliba codka cabdixakiim geedi dhegaystayaal heestanna waxaa hore u qaaday abuukar qoryoole
idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo